musqushuleydisna lamukunleya nasiiba an heleenna bulshooyitaasniidin geliya oomo nadiifiya weliba isinku heli kortaana gobollada soomaaliya sida baay bakool gadi jubbooyinka xaruntiyan kuwinya weliba iyo kiyaale beledka muqdisho bakaaraha koorijeedka hormuud telecom kula xiriir telefoon lambarada shale eberli hal lama afartii afar soddon afar afartii sade ama eberli hal lama afartii afar soddon afar afartii afar haddaba bulshay balantaan waliba
badarlan awuurday beertis aaranti baaha kubatay lambastis hayey udur baabi baantis la kasuwaay baastay medhikal hoosteeda daawadii an baahanaya madiiba helay usii baabaanside biidnilaahi ee bulshooy an moogaatan baastay medhikal bastay medical laboratory center way kuwayteenaha daawalka gadaw jubni iyo tafaariiq iyo qalab shaybaar haniisidiitioodayu hooliyuhu dareersan waybaa la agasiyaadiyey shaybaar casree kii indumboy e oo la kabaarow dhammaan cudurree kidhiyow bini'aadanka weliba way ku mid ahaa cudurka le'eraw burustaato migirhka kidhiyow kaadamareenka iyo weliba dhiicaanee bilaanta lukubaaraw cudurree bilaanta kidhiyow kuma kice way meeliku lakulumaase ama lakulumaasanaha shaybaar casre'e cudurree jirka kijare dhan banaanka hadhikaw bulshooy mawakeen Bastay Medical Laboratory Center.
Bestay Medical Laboratory Center may bakiyaale dabaqa dheer diinow kafay gal galantaabideed anbaran tulub dhareed wali faahfaahintaas dheeriya weyba isinkula xiriiri kortaana kooro shalay eberdi hal shan sagaal shan toddoba lama sedeli ama koorto kaleed eberdi hal shan shan shan sagaal hal siyeed shan haddaba bulshooy balanteen weybuaha Bastay Medical Laboratory Center.
مركزنا ينادي طلائع الشباب هلموا هلموا نرقى ذرى السحاب كل أجل دار العلوم داها بيدوها هوي حسنو abaabow ما الدكتور واك fasaxo ما جرم فزع مياتن way dhimaday إيه كل يوم بوجه المسؤول دارنا عين أدري شيء ما تويت adeerow adeerow beendisu ariga shalay dugsi gooye geegirla gooye maalinkan dhirfinya باكو سي هاشتن الدنيا ها سي هاشتن saaxiibow doogun sileymaa Hmm.
an maykin haaye kuleeji nadiif e unogi fiikoone kii damiin e walbaradu ay dareero kada dareeraw dhijeeya akiyaarlaynagada ulmalaynagadawa kiin haaye kuleejada daarul ulum dhaaha baydhawa leeraw unogun jeey ho ada nadiif kiingnagad fadaasiyo jey dhownu koodeg fadaas meedhijey بس بس فايدة سه أجي جيت من الأساس دو فايدة هانتيس أنا ما يديري إيه فصولك ما يدار دارية ديران فايدة هانتيس الدوية كل دور سنة دار العلوم طه بيلو dadaaliya dambardhammeeyi dadnamana walbarashowa aluundoorshana diintan islaamkuwa horta dadow taas ogaada كل دار العلوم طه بيلو كل درافان هاينة دار علم يروغو والبرسول أولاده إلن كدلالة أولوغي دوكولا يروغو دين إماجي داتيو والكبار دكتور لي هركونا ولايو doorasina haata gala koro kuleedka daarulculuum dhaaha baydawa dadweynow amoogateen walbadoo aysiinkamada daalinaheena kolleejka daarul culuum dhaaha baydhowa owlaado qur-aanka kariimka way ka xifdiisiye way ka tarbiyeeye waan way ka xanaanoye mukumerin darweelowka ogoonta tacliinta kale maadiga andheer wayba kale siyaadika ee lankii qur-aanka kariimka dhammaay shareecatul islaamiya yallaka bare kolleejka wayba usubiyey shahaade dereji sare le hoo onoga dadnagadoo diintis dadshay idalshay anfaha ada fadaas walaal haladeer kolleejka daarul culuum dhaaha baydhoa kuleejka daaralculuum dhaaha baydhaba iyo weliba usekiyaale duleedka magaalada baydhabo xaafada towfiiq barshe dhigaandega e amulay faahfaahintaas dheer waliba isin kula xiriiri kortana teleefon lambarada shalay eberli hal todoba sagaali sagaal sagaali sagaal todobaati todoba eberli hali soddon iyo lama siyeeti siyeed sagaali todoba ama teleefonkanka dembey eberli hali afartili labaati shan afarti sagaal haddaba bulshooy ballantaan waliba antuuna ku faa'iidaysana kuleejada daarulculuum dhaaha baydhaba هلموا هلموا نرقى در السحاب dukaanka qalabka dhismeeda guud new star
godidali ii miranin qubatay jiral dhulbabshay ii gaanjardismale waqof lankabaar mooge qarbad biyooshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waalinya may laka qiyaasay maylaka qiyaasay may laka qiyaasay hooshii maylaka qiyaasay xaajiyow adii bahato inti dabeel koraada ii dubaysay injeede danseeha ka galay inboqohooto dibadda isku diiwaan geliyey bahooti dibadda enama hayska diiwaan gelinay alaab dhisma doonga ahaa dabaqi iskor saaro dig sii sidoo faday adan tala ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismeeda guud ee new star tuuba qashina handhoobtay qeybtiya koowadna xamara yeebaaqa qufaasay safarqa harshay khatartis qatiyoodis qarash qiimah geli adoo qaboo banoo macawiista qabto irobakiin qobana dukaanka qalabka dhismeeda ee guud new star tu ma seeto kan ha qoboy Kan ha qoboy.
kan ha qoboy kan ha qobay kaasa qoboy kaasa qobay kan ha qoboy kaasa qobay ma taro jublihii tafaariiq sifadaas ma qaadato walaalay gabaarmoobahay dukaanka qalabka dhismeeda guud new star two habta ii hor qaboy ii jey elqaalida i qarasha kiin ogolaa haba baawurku ha kor hehe niyo iyayow nabad bahe dukaanka qalabka dhismeeda new star two wayba ku helaasa laamiyeer dhadheer iyo gaab feer duntiino rinjiga caadiga ee kambiro la mariyo safiid
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته همي فيلا كلنت فيلا دقيستيال بلبوسن روتان يسول بوسنين دقايتان بها كدوادا كلنك ورسن ووقتيدا وكلنك برتان إذا عدو ورسن بلدكم بيدبا مركي لكراب همين كجمادا سبتدا هو إداسا همين نما قميسا وجمانيا هو إداسا تارق دنيا كباقنتا تمنغي تضبدا بلا سدحات مارسا واتميلتا بلا سدحات مارسا سند لمدكم يتمنغي تضبدا qodobada kulanku warsan dhegaystayaal aaminnimadan una siinhayn isini dheega doontaan haddii ilaahay sar weliba ku mid eh gobollada dalka soomaaliya guud ahaan weliba ku bilaabday roobdoonka eeden in ilaahay la tuuga saas oo kalena shacabka iyo du'aysadaan waana ilaahay oo ku tugan in dhibaatadan abaaro iyo cudurrada ku jara soomaaliya uuse ku qaada magaalada baydhabo ee gobolka baay weliba markaas geeka la kaga baday salaad roobdoonge oo markaas shacabka reer baydhabo iyo mas-uuliyiintiyo iyo ka tukudeen bannaanka magaalada baydhabo islamarkaasna iyo du'aysadeen ilaahayna iyo ku tuga in dhibaatadan usu ku dulqaada barnaamijka kulunku warsanya dhegaystayaal ka dheega doontaan mas-uuliyiinku qiibgalli salaadaas roobdoonka iyo weliba culimaa udiinku hadalli qodobada saas oo kale kulunku warsan hamiinnimadan uuna siinhayna isiina dheega doontaan haddii ilaahay sar weliba ku mid eh dowladda federaalka soomaaliya weliba ayaa ka dhawaagtay in iyo hannagadan tuugabadeeddii muddooyinkii indambeyle ku neebsadii taas oo kalena iyo bilaabeen in iyo afduubadaan maraakiibta shisheeye ee badda soomaaliya dhammaraasa tuugabadeed markaasa markab afduubati waana ka afduubati deegaanada puntland islamarkaasna geeka dagaal dhammari ciidamadii puntland iyo tuugabadeeddii markabkaas haysatay khasaaro ku dhaladii taas oo kalena guddoomiyilan maga dhowi la dagaalanka tuugabadeeddaas iyo barnaamijka kulanku warsan dhegaystayaal ka dheega doontaan qodobada saas oo kale kulanku warsan una siinkahayna weliba ku mid ee sheekh nuur baaruud gurxan oo ku tirsan culimaa'udiinka soomaaliyeed weliba use ku hadalay in dhaqaalaha xilligan abaaroolanka tirgali iyo inkaafiyana soomaaliya oo dhan xitaa iyo inkaafiyana maamul goboleed ku mid ee maamul goboleedyada dalka waana lambaahanyi in la hoojiye deeqda ama gargaarka lanka gurmudahay ummadda soomaaliyeed ee abaarta xilligan ka habsatay barnaamijka kulanku warsan ee dhegaystayaal ka dheega doontaan sheekh nuur baaruud guruxan oo arrimogaas ku hadalow qodobada saas oo kale kulanku warsan dhegaystayaal hamiinnimadan una siinhayna isina dheega doontaan haddii ilaahay usara weliba ku mid ee ururka dhallinyarada gobolka shabeellaha hoose sideen dhisinyi dhadhagaajey may ey walyaabo markaas ururkiisa ka badow may ey guddoomiyaga ururkaas dhallinyarada ee ku dhisan gobolka shabeellaha hoose waraysi usa idaacadda warsansi weliba usa ku warbiyey walqabadka ururka kiijey iyo weliba saas oo kale usa o sheegay in ururka usa bilaabi in usa deeq ama dhaqaali usa isku aruuri waana usa anka tabarruca walaaloojo dhibaataysan ee xilligan ka dhibaataysan soomaaliya barnaamijka kulunka warsanya dhegaystayaal ka dheega doonta qodobadaas iyo qodobo kale oo iyo ka jiraan walyahaniisiyaada kulunka warsan intaynu ku guda jirnay dhegaystayaal barnaamijka kulunka warsan hasayn ka gudbii doonnaa mukhtaar sheekh aadan dalmar iyo barnaamijka hasaari cabdulaahi nuur aadan iyo sinadareels yahay maxamed xuseen falir b k iyo barnaamijka farsameeyaha ee mar kale iyo kulanka warsan waayahay dhegaystayaal mar kale iyo barnaamijka kulanku warsan ayaa hawadayseen kulanaa qiibo hore barnaamijka gudagala qodobkan ku horeeye barnaamijka weliba usa nagadeeya guud ahaan degmooyinka gobollada dalka waliba ku bilaabday salaad lakutukudow deegaanadaas oo ilaahay markaasa lakukutugow in raxmadda tiitiis usahashuba waana dhibaatadan oo ku dulqaada ummadda soomaaliyeed magaalada baydhabo waliba geeka lakatukuday salaada roob doonka waana dadyow badan iyo inaska seedeen bannaanka wiin ee magaalada baydhabo gaar ahaana dhiniga waqooyi ee magaalada baydhabo welina ku qiib galay salaadaas roobdoonka hayti culimaa-udiin iyo qiibo shalduwan bulshada xaafado magaalada baydhabo ku shal dareeri iyo weliba saas oo kale mas-uuliyiin ku dareertay koonfur galbeed soomaaliya welina mas-uuliyiinta iyo sheegayna in koonfur galbeed soomaaliya iyo bilaaba doonta du'aa iyo weliba salaad roobdoon ee guud ahaana deegaanada koonfur galbeed laku tukudi doona waana ilaahay laku tuugu doonaa in dhibaatadan usa ummadiisku kor qaada kusimaga madawiinaga wasiirka wasaaradda beero eena iyo weliba saas oo kale guddoomiyaga baarlamaanka koonfur galbeed yaa ku mid ahaayeen mas-uuliyiinta ku qiib galay salaada roobdoonka culimaa-udiinkana saas oo kale weliba iyo ku hadaleena arrimo du'aado iyo weliba salaada roobdoonka
bismi illahi raxmaan iraxiim wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina moxamed waaalihi wasaxbi ajmaciin ama bacd bahda saxaafadda maanta fursadda noo siiyey marka inay nagala soo qayb galaan ducadan salaadan roobdoonka ah waan idinkaga mahadinaynaa waxaad sidaad aragtaan maanta halkaan aan sugu nimid annagoo ajiibayna haddaanu nahay madaxdii shacabka ee maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya baaqii ay jeediyeen madaxda qaranka ee dowladda federaalka oo ugu horreey madaxweynaha iyo prime ministerka oo ahaa in ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan laisugu soo baxo salaad roobdoon ah ilaahay looga baryayo marka insha allah inuu roobkiinu noo keeno si marka abaartaan iyo dhibaatadan baahsan waddanka hadeertaan uu ku sugan yahay ilaahay marka uu nooga khafiifiyo nooga qaado marka annagoo baaqaas ajiibayna ayaa maanta shacab iyo iyo iyo madax iyadoon loo kala harin waxaa laisugu soo baxay magaalada baydhabo ah caasimada kumeel gaarka dowladgoboleedka federaalka ee dowlad goboleedka ee koonfur galbeed waxaana markaa aan ilaahay ka baryaynaa insha allah inuu ducadeena iyo salaadeena ilaahay inuu naga aqbalo ummadda soomaaliyeedna insha allah ilaahay inuu roob inuu u keeno si ilaahay dhibkaan marka waxa waaye waa imtixaankan yar ilaahay uuna marsiina ilaahay inuu nooga qaado marka biidni illahi alkariim waa idinkaga mahadinaa fursadda aadna siiseen mar labaad mar saddexaad waxa waaye waxaan ilaahay ka baryaynaa marka inuu ducadeena ilaahay inuu noo ajiibo maalintii salaadaas aanu tukan wasalaamu calaykum waraxmat saa u arkaysaa maanta waxaa laisugu soo baxay roobdoon taasoo ah sunnata nebi maxamed sal allahu caleyhi wasalam dadka markii abaaruhu ay dhacaan ama roobku imaan waayo in ilaahay tabaaraka watacaala xaggiisa loo soo cararo oo alla tabaaraka watacaala loo hoydo oo alla tabaaraka watacaala dembidhaaf la weydiiso intaba maanta intaas meeshu way ka dhaceen waxaan rajaynaynaa dadka masaakiinta ah ee ilaahay subxaana watacaala maanta u soo baxay in uu dacwadooda aqbalo iyo baryadooda ilaahay tabaaraka watacaala gargaarkiisa uu yacni sida degdeg ah ugu keeno oo wax dhici jira weligeed wakhtiga nebiga dhaad calayhi salaatu wasalaam hadday dhacaysaa waana sii dhici doontaa laakiin jidka looga bixin karaa keliya waxay tahay in la yidhaahdo inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun oo xagga ilaahay subxaana watacaala loo soo noqdo si rabbi tabaaraka watacaala uu dadkan dhibaatada hayso ooga dulqaado waxaa laydhaha roobka hadduu imaan waayo ama dib uu u dhaco waxaa keena un dunuubta dunuubta maanta dhacaysaana waxaa ugu weyn dembiyada la galaayo ilaahay subxaana watacaala laga galaayo oo muslimiinta laga galaayo oo dadka dhiiggoodamaamyac lagu qaadanayo marka ilahay u tooba keena dhammaanteena aan joojino dhiigga daadanayo ilahayna waa noo gargaaraya in allaha laa yuqayiru maa biqowmin xataa yuqayiru maa bianfusihim wabillahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم آه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المسلمين الحمد لله رب العالمين آه إله ما هذا إلهي ما أنت نصر قلي إن أن آه برحدان آه مقالة بينما كبحسن إن أسوي مع النوم آه شعبك أو qof da-ah iyo qof culamo ah iyo qof mas-uul ah iyo qof dhallinyaraba ilaahay suurageliyey inay iyo haween isugu jira ilaahay u suurageliyey bulshada dhammaanteed oo degmadan baydhabo ku nool inay isugu soo baxaan bannaankan ilaahayna ay ku baryaan ayagoo weyddiisanaya in ilaahay maaragtay barwaaqadiisa iyo keyrkiisa oo ah raxmadda ilaahay inuu maaragtay u soo dedejiyo ummaddan waa dhibtootay runtii dadaal kastoo la sameeyo ka dawlad ahaan markaan ka hadlayno maamulka koonfur galbeed waa ku dadaalnay inaan ummadda kala dagaalanno xagga cuntada muxuu ahaa xagga daawada iyo xagga biyaha intaba muddo laba bilood iyo bar ah maamulkan dhulka uu ka kooban yahay oo baraa u shishayso oo ay ceelberde u shishayso dhinacyadaasoo dhanba waxaa jiray guddigii abaaraha ee maamulka koonfur galbeed ayagoo gaadhsiinayay ummaddaasi biyodhaamin iyo muxuu ahaa iyo daawo waana uga mahad celinaynaa runtii intii ka qayb qaadatay mas-uuliyiin ahayd heer maamul gobol iyo degmo iyo guddiga sare intaba laakiin kaalmada bini aadanka wax ma tarto waxaa ilaahay maaragtay muxuu ahaa kaalmadiisa ayaa waxa marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu roob deg deg ah micnaha ummaddan u soo dejiyo roobkaasaa micnaha na wada deeqo ilaaha dad wax deeqsiin kara bini'aadan wax ma deeqsiin karo bini'aadanna dadaal kastoo uu sameeyo awood uma laha inuu maaragtay qanciyo muxuu ah kan qanciye ilaahay waaye raxmaddiisaana micnaha ummadda deeqda raxmaddiisaana maaragtay suuragelisa muxuu ahaa in nolosha ay noo soo noqoto ummad ilaahay waxaan ka codsanaynaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan inay iscafiyaan waxaan ka codsanaynaa ummad soomaaliyeed inay dhibkay isku haayaan ayaga dhexdooda iska cafiyaan waxaan ka codsanaynaa dadka maamulka koonfur galbeed ee ku nool dadka haddii ay dhexdooda dhib uu ka jiro inay iscafiyaan in ilaahay loo noqdo noqoshada ilaahay ayaa keenaysa in ilaahay uu noo naxariisto dhiigga aan daadinayno inaan joojinno muxuu ahaa walaalkeenna aan sida gardarrada ku dilayno walaalkeenna sida xaqdarrada aan xoolihiisa ku haysanno walaalkeenna aan beerihiisa iyo dhulkiisa xoogga ku haysanno waxaasoo idil haddaan iska dayno ilaahay waa noo naxariisanayaa ilaahay waxaan ka baryaynaa oon ummadda micnaha ilaahay aan oga baryaynaa inuu naxariistii ilaahay nagu soo rogo inay isu naxariistaan inay dib isugu noqdaan inay micnaha isjeceyl muujiyaan isjeceylkaas wuxuu keenayaa inuu ilaahayna u naxariisto ilaahay horu micnaha qur-aankiisa ugu sheegay waxaa la yidhi muxuu ahaa irxamuu man fi lardi yarxamakum yarxamukum allah ilahay waa idin naxariisanayaa marka haddaa isu naxariisataa ilahay waa idin naxariisanaya haddaa isu naxariisan weysaan ilahay idima naxariisanayo midda labaad waxaan ka codsanayaa ummadda maamulka koonfur galbeed inay isugu dadaalaan xagga sadaqada ninkii hal doolar ah caawa gurigiis ay ku hoyato qofka deriskiisana uu gaajaysan yahay ahlunaar waay qofkaasi macnaha wax suuragala ma aha in adigana aad dherigsanaato adigana aad muxuu ahaa qofka deriskaagana baahi hayso waxaan codsanaynaa mas-uul ha ahaado qof kasta ha ahaado kaalmadaan socota qayb in laga qaato dharkeenna qayb inaan ka dhiibno xoolaheenna inaan qayb ka dhiibno shilinka aan helno inaan qayb walaalkeen inuu baahan yahy inaan ogaanno marka ilaahay waxaan ka baryaynaa in maaragtay salaaddaas iyo culimmadii noo soo abaabushayba keyr allah siiyee in salaadaas darteed ilaahay uu noogu naxariisto wakhtigaan roob ka sugaynay wakhti ka horreeyo inuu ilaahay roob noo keena ayaa ilaahay ka baryaynaa waxaana leeyahay dadka reer koonfur galbeed dad islaamka waaye dad diinta loo soo doonto waaye dad micnaha yaqaan dhibaato ma aha waxaan ilaahay uga baryaa inuu ku soo celiyo barwaaqadii iyo magacii lagu yaqaanay dadkan koonfur ku nool oo ahaa inay yihiin dadka dadka ugu taajisa xag xoola hadday noqoto iyo xag beera hadday noqotoba ilaahay inuu barwaaqadooda u soo celiyaan ilaahay ka baryaynaa aan ilaahay uga baryaynaa insha allahu kariim waxaan leenahay
ilaahay maarata annagana kheyrkana waafajiyo gargaarkana gargaarkana ha lagu dadaalo inaan isu gargaarno oo isu naxariisana aan ku dadaalno guddiga abaaraha ee shaqaynayo ee noocyada kala duwan leh oo dartiina u istaagayna kaalmeeya dadka dibadaha ku nool waxaan ka codsanaynaa inay u soo gargaaraan dadka waalahooda ah uguna soo gargaaraan wax wanaagsan shilinka ay haystaan inay u soo diraan qofka baahan oo og yihiin oo walaalkooda ah waa mahadsantihiin culimmadii soo abaabushayna ilaahay waxaan uga baryayaa inuu ajir ka siiyo micnaha salaadaas maanta ilaahay ku baryayna ilaahayna waxaan ka baryaynaa salaadaas inuu naga aqbalo waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
daynab how inta kuqoytimay daarudawa hosbitaalnimay daahir adiin intan jeed daarudawa hosbitaal usumay daarudawa hostal leyli leemay foola isbitaal daawo ngyaluwamay way diin diriko diinlay bilaawshaba doohay doowalkiin tarow haaya damiinima lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisidey cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawa hosbitaal dadaal waljarwa ilow ka daramowkana alla iskule da'yar i bilaan dogow i eriir dhatiyo busho walaagi dadbaka dhiyow wal alla diidimaa udurrada guud kulisho walsiinkuku daaweeye ankudayma doronaateen daarudawa hosbitaal doctor aluunle ilmisay alla deersiiyey waaya aragnimo ka darsidi dr maxamed abshiraa meeleg diyaarkinka ee iyo weliba indhomalkii dayaayo galangnamay keedadaaro kumbuyuutaro caalami ah oo jirooda degdeg ka sheegayan sida altrasom bykemistry ikan sheybaarka c b c ya meeleg diyaarkinka ee horay indeera daarudawa hosbitaal daarudawa hosbital farmashise diyaara daawooyin casri ee oo no- dambeeyeen ee digtooro
idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ayaanu dhugun sidaatan dhegaystayaal kulunku warsan qiibooji horaya ku gudi jirna weliba dowladda soomaaliya ayaa ka dhawaagtay in reed iyo bilaawdan tuugabadeedii dhowaanoogan lakuneebsidii ee badbaadi waa lakuneebsidii dhinigii afduubka maraakiibtana markaasi yaraadeen welina dowladda iyo sheegtay in iyo bilaabatay afduubkii waana lambaahanyi in wal laku qabada guddoomiyiga ilaalada xeebo dhinaga la dagaalanka burcadbadeeda weliba usoo ku hadalay markablaka afduubada deegaanada puntland iyo weliba tuugabadeeda reed hanagati
بسم الله الرحمن الرحيم warsaxaafadeedkan wuxuu ku saabsan yahay burcadbadeedda dib ugu soo laabatay soomaaliya an waxaan ahay guddoomiyaha la dagaalanka burcadbadeedda soomaaliyeed magaca waxa weeye muxiidiin cali muuse marka annaga xafiiskayga baa soo saaraya warsaxaafadeed inta ku saabsan burcadbadeed dib ugu bilaabatay soomaaliya way mawduuca maantaan kaga hadlayna warsaxaafadeedkan dhibaatada burcadbadeedda xeebaha soomaaliya waxay aad u xoogaysatay wixii ka dambeeyey laba kun iyo toddobadii sidaas darteed ayaa dowladda soomaaliya u asaasay xafiiska la dagaalanka burcadbadeedda laba kun iyo sagaalkii waxaan ku guulaysannay haddii aan nahay xafiiska la dagaalanka burcadbadeedda ciribtirka burcadbadeedda waana midda sababtay in in ka badan afar sano aan dib loo afduubin maraakiib maraysa biyaha xeebaha soomaaliya nasiib darro waxaa maarj kii bisha hadda aan ku jirno dib u bilowday afduubkii burcadbadeedu ay ku haysay maraakiibta isaga gooshaysa biyobadeedka soomaaliya ee geeska afrika sida badda cas badda carabta iyo badweynta hindiya sababihii dhaliyey burcadbadeedda markii hore waxay ahaayeen ama ugu muhiimsanaa maraakiibta shisheeye ee ka kallumaysa sharci darrada ah ka samaynaya xeebaha soomaaliya maraakiibta sharci darrada ku kallumaysanaysa oo dhibaato weyn ku hayey kalluumaysada soomaaliyeed iyo ciidankii badda soomaaliya oo burburay labaas baa ay ahaayeen labada sababood ugu waaweyn in burcadbadeeddu ay ku xogaysto soomaaliya haddana markii burcadbadeedda istaagtay oo aad loola dagaalamay ayaa waxaa si xaddhaaf ah u soo batay kalluumaysada sharci darrada ah ee jiraafka ba'an ku haya xeebaha soomaaliya oo dhibaato weyn u geystay khayraadkii iyo kalluumaysadii soomaaliya haddaba waxaan dowladda cusub ee soomaaliya ka codsanaynaa in dib loogu noqdo heshiiska maraakiibta beesha caalamka ee ilaalinaya amniga maraakiibta maraysa biyo badadka soomaaliya iyo guud ahaanba heshiisyadii lala galay beesha caalamka ee ku saabsanaa la dagaalanka burcadbadeedda waxaan kaloo ka codsanaynaa in dowladda soomaaliyeed ay la timaaddo siyaasad cusub istiraatiijo cusub iyo qorshe cusub oo lagu daro in burcadbadeedda iyo kalluumaysada sharci darrada ah labadaba si loola dagaalamo oo aan la kala qaadinin waayo labaduba waa dhibaatooyin waaweyn oo isku xidhan waxaa kale oo muhiima in la xoojiyo ciidanka badda soomaaliya si maraakiibta la afduubayo kuwa kalluumaysa sharci darrada ah iyo wax alla wixii dembi ka dhacay badda soomaaliya ay iyagu gacanta u dhigaan ummadda soomaaliyeedna ay u hanaato biyaheeda iyo maamulkoodiiba waxaan u mahad celinaynaa maamul goboleedyadii culummadii ururada dhallinyarada warbaahinta ururada haweenka iyo beesha caalamka oo qayb weyn nagala qaatay la dagaalanka waxaa muhiim ah soomaaliya baddeeda marka inay ilaashan jirtay waxayna ku ilaashan jirtay ciidankeeda badda ayaa xooga lahaa marka waa in dib loo xoojiyaa ciidanka badda ee hadda jira ee soomaaliyeed in iyaga awood la siiyo haddii aan lahayd xagga maxaa qalabka iyo dhaqaalaha iyo tababarada iyo tirada ciidanka kadibna iyagaa loo wareegaya inay baddooda ilaashadaan waxaan ku ogaanay markii ugu horreeyey oo hadda laga afduubay soo ereyada maarta nawaaxida caloo laga afduubay marka waa bilow cusub weye waxaan kaloo la soconay oo muddo ka hadlaynay maraakiibta sharci darrada ah oo ku soo badanayay marka way isku xiran yihiin waa laga hortagi karaa laakiin waxaa rabaa in laga hortago laba qodob waxaa jira marka raba in la ogaado maraakiibta wadamada ka imaanaya beesha caalamka ee yidhi waxaan la dagaalamaynaa burcadbeedda markii aanu idhaahno la dagaalama kalmayso sharci darrada waxay leeyihiin annaga waxay leeyihin lama fasaxin marka waxaan rabaa dowladda soomaalidu heshiiska inay ku darto markabka imaanaya badda soomaaliya ee ilaalinaya ee ilaalinaya maraakiibta iska gooshaysa oo la dagaalamaya burcadbeedda inuu la dagaalamo kalmayso sharci darrada waa in ay noqdaan laba dembi oo isku mid ah oo si loola dagaalamo laakiin in la yidhahdo mid baa lala dagaalamaya kii kala jiraya wixii ma dhammaanayaan marka waa sababta keenaysa inay soo noqnoqdaan
bakaarka bagaashka ee walaalo oflow widaayo aan walkale weelo waaysanaa weriti nagadafadaya bagaash isku wareejisada baydhabana walfayle kuwaayey baryey hamar ambahe darnoo baranghaye bagaasha hamaranka bahaase may bakhaarka walaalo oflow hormambarneed
idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo nool dareertaan kulunka warsan qiibooje dhex ayaa hasidirna dhegaystayaal qodobka kale ee barnaamijka kulunka warsan habeennimada uuna ka fiiriyaan weliba usahanagadeeya sheekh nuur baaruud guruxan oo ku tirsan hay-adda culimmada soomaaliyeed isla markaasna xilliganka gudi jara aruuriyowka dhaqaalaha lan aruuriyahay ummadda soomaaliyeed ee dhibaatada ka hayta deegaanadiyo weliba uuse sheegay in dhaqaalaga xilligan aruuri xitaa wal un ku beddeli kornaa hal maamul gobol oo ku tirsan maamul goboleedyada soomaaliya waana lan baahan yihi in shacabka soomaaliyeed iyo garab sirmaan walaalo jawaana iyo badyaan gargaarka lanka gurmadahay ummadiyo soomaaliyeed
lacagtaas hadda aan helay oo wadarteedu tahay milyan iyo saddex boqol oo kun iyo intaa jajabkaa waxaa weeye xataa hal gobol hal maamul goboleed bayna waxba ka qoynayn sababtoo dee dadkii xoolihii way ka dhammaadeen caafimaad bay u baahan yihiin biyay u baahan yihiin cuntay u baahan yihiin dadkan awal ilaahay baa inaga hayay ilaahay baa roobkiisa iyo naxariistiisa siinayay xoolay lahaayeen badankoodu dadkan hadda rafaadsan xoolihii way baaba'een lafo xoolihii hadday baaba'aanna gaaji iyo waxaa imanaysa caato iyo rafaad cudurkii marka way u nuglaanayaan difaacoodii baa dhimanaya difaacii jidhka cudur yar baa saamaynaya oo laynaya dadka waxaa la rabaa marka muxuu yahay beesha caalamku runtii ilaa hadda ballanqaad badan iyo lacag intaasaa loo soo diray hay-adaha waan maqlaynaa wax kolkaan aragnana way yidhaahdaan waxbaan qaybinaa faleebooyin iyo daawo iyo lacag mobel aan ku tuurnay waxunbay noo akriyaan laakiin waxoodu wallaahi ma ma garanaya anigu waxaan ka cabsan mahmaah waxaa jirta la yidhah dawac ay af ku dufan leey afkaa waxoogaa subaga loo mariyaa marka iyadaa cuntaa la yidhaahdaa waxna ma cunayn ma ogtahay wax muuqdaa la rabay maadaama ay lacago badan sheeganayaan microscope haddii lagu fiiriyo anugu wax hadda loo jeeda ma arag waana wax we- waana dhaqan weligii jiray waxaa arrinta biyo shubkeeda ah shacabka soomaaliyeed asagu inuu kaco oo gurmado soomaali maanta bacdallaahi horta ilaahay baan badbaadin ka rabnaa waa la roob doonay muqdisho eh, bishan afar iyo tobankeedii baa laga roob doonay Eh, maanta wuxuu ka socdaa koonfur galbeed gobollo badan oo kalea laga roob doonay horta ilaahay baan sugaynaa kolka laga gudbo shacabka soomaaliyeed gudi iyo dibadba waxaan u baaqaynaa dadkaa la leeyahay lixda malyan bacdallaahi idinkay idin sugayaan adduunyadu waxaaban u malayn waxay rabaan inaan dhidhimanno ay dhulka inaga qaataan hanagu halaynina hay-ado iyo dowlad hebel baa soo gurman hadday soo gurman lahaayeen waan arki lahayn lacago un baa la sheegay iyo gurmad welina waxba ma aragno taa marka hanagu halaynina soo gurmada waxaan rabaa eh, shacbiga soomaaliyeed inaan u sheego waxaan idinka ballan qaadaynaa lacagtiinu gacan ammaana inay ku dhacdo waxaan idinka codsanayaa dadkii dadka matalan dadka dibadaha jooga iyo gudaba lacagaha maadaamoon annagu u taagannahay gu- ee, wadankii oo idil gobol walba iyo state walba lacagaha guddigan inaad ku soo hagaajisaan sababtoo a idinku haddaad gobollo gaara u dirtaan waxaa dhici karta annageena inaan u dirro gobollo kalena ay baahan yihiin marka annagaa wixii naqaan oo gacanta ku haynee oo si siman u ugu dirayna meeshii wax emergency ah ka dhacan annagaa u dirayna marka annaga nagu soo hagaajiya kaasi waa codsi waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo diyaas barada dadaalka ay wadaan lacagaha badan ay bixinayaan gurmadka saxda ah ay wadaan weliba intii ay arkeen mudane ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo t v-ga fadhiya oo yaboohi ka qayb galay dadka niyadoodii way kacday xamaaskoodii wuu kacay lacagaha lacagaha ay soo dirayaan hadda way fiican yihiin abaabul bay wadaan saakadan waxaan la fadhiyey oo la hadlayay florida oo lacag konton iyo ko kuna oo ha- hawada kusoo jirta soo wada australia way is abaabulaysaa oo lacagay iyaguna soo wadaan tanzania sidaas oo kale Eh, waxaa kaloo fiican runtii sida qolyahaasi ay yeelayaan inta la is abaabulo oo jaaliyadu state walba ama gobol walba fadhiistaan ee lacag fiican inay hal mar soo dhiibaan way fiican tahay lacagahan kale iska socdee fardi walba uu soo dirina si waxyaalaha emergensiga eh deg degtay aan aqbali karin in dib loo sii dhigo aan oogu xallino taasna ha iska socoto waxa ilaahay ka soko waxa la sugayo waa soomaali soomaalida gudaha joogta waxaan leeyahay soo gurmada Eh, ganacsatadii eh, ustaadku wuxuu yidhi ganacsatadii gudaha ama muqdisho haddaan dhaho hal nin baan ka haynaa toban kun lacagna waxay fadhidaa muqdisho iyo ganacsato maxaa ku dhacay dee toban kun hal qof oo iska shacabaaba bixin karee maxay tahay waxaas annagu waxaan ka rabnay malaayiin baan ka rabnay taana jawaabteeda ayagaa laga sugayaa un hadda abaabul bay ku maqan yihiin baan u malayn abaabulkooda allah ku guulaysiiyo Eh, shaydaan iyo nafna allaha ka ilaaliyo lacag la taaban karo ummadda lagu badbaadiyo ayaan ganacsatada ka rabnaa waxa ay ku lacagaysteen waa shacabka soomaali marka dadkiiba hadduu dhinto lacag xaggeed ka heli doontaan bay su-aashu noqon doontaa marka ha la soo gurmado inta gurmatay waan u mahad celinaynaa hormuud maalin dhoweed waxay nagu wareejisay toddoba baabuur oo raashina yay nagu wareejisay way ku mahadsan yihiin laakiin intaa kagama hadhayne lacag baan idinka rabnaa badan oo milyuun kor u dhaafaysa hormuud sidaa si fiican ha u maqasho kuwa kale shirkadaha kale ee waaweynna waan ka rabnaa waxaan rabaa intaa inaan ku daro annaga guddiga qaranka haddaan nahay gurmadka abaaraha waxaan idiin ballanqaadaynaa waxa na soo gaadha inaan si ammaano leh u bixinno gacanta ugu hayno dadkii u gaadhsiino laakiin maalmahan waxaa aada noogu muuqda dad badan oo magaalada jooga oo lacag aruuriya magacyo kale ku aruuriya dadkaas annagu ma ballanqaadayna ammaanadoodii iyo meeshay lacagta geeyaan ma ogin waxaa qurux badnaan lahayd haddayba hawshaa u kaceen inay noo keenaan wixii raashina gobolka banaadir inay u dhiibaan isagu dadka ha gaadhsiiyo wixii lacaga inay guddiga ku soo wareejiyaan sidaasaa fiicnayd laakiin dadkii lacagta dad badan baa wax aruurinaya idaacado badan dad badan meel ay geeyaan annagu ma naqan mas-uulna kama nihin taana shacabku ha ogaado annagu ma qaadi karna nalagumana eedayn karo ha dhow hadday lacagtaasi meelo kale aadda nalaguma eedayn karo aan soo gebagabeeyo waxaan u mahadcelinayaa intii wax bixisay waxaan leeyahay jazaakum ullahu khayr aakhara idinka horraysa ummaddiinniina waad ku noolaynaysaan waxaan rabaa si gaar ah mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad inaan ugu hambaliyeeyo qurba joogta soomaaliyeed oo hadda dadka u mudan ee wax bixinaya oo ugu qiimiga badan oo ugu dhaqaalaha badan ee intana soo gaadhay runtii aada wax u bixiya aada bay u mahadsan yihin dadaalkiinnana waxaan leeyahay halkaa ka sii wada soomaalina guud ahaan waxaan u sheegi hanagu hadlaynina hay-adahan iyo waxa la sheegsheegi oo laleeyahay waxbaa laga filayaa goor xeedhi iyo faldhaan kala dhaceen oo laguba kala tegey oo ilaahay intuu roob keena beerihii la abuuray yaan sidaan naqiinay iyo qamandi keeni doonaa marka hanagu hadlaynina aad baad u salaamantihiin dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan ka helnay lacagdan lix boqol labaatan iyo saddex kun sagaal boqol lixdan iyo saddex dollar lacagihii dowladda ku qoray ayaan insha allahu lacag ka mid ahaan ka helnay waxaad ogaataan qaybta dambe warkayga waxaan ku sheegi doonaa waxa la filayo hadda waxaan ka hadlaynaa meelihii lacagaha soo socda aan ka wada helnay lacagahan waxaan ka kala hel lacagta aan helnay oo wadarta guuda waa hal milyan saddex boqol toban iyo sideed kun afar boqol sagaashan iyo laba dollar dhibic soddon iyo afar senti oo kaasha ayaana soo gaartay waxayna ka kala yimaadeen lix boqol labaatan iyo saddex kun sagaal boqol lixdan iyo saddex dollar waxay ka timid dowladda federaalka soomaaliya ururka jaamacadda carabta waxaan kala wareegnay sagaashan iyo kow kun sideed boqol soddon iyo shan dollar ganacsatada gudaha ee soomaaliya dalka gudihiisa ku sugan waxaan ka helnay toban kun oo dollar ganacsatada qurba joogta ah gaar ahaan dalka kenya nairobi waxaan ka helnay labaatan toddoba kun boqol iyo laba dollar dadweynaha iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed si guud lacagaan uga arurnaa jirta oo dhan shan boqol lixdan iyo shan kun shan boqol siddeetan iyo toddobo dhibic soddon iyo afar ayaga ayaana ugu ugu hadda ugu horeeya dadka wax soo aruuriyay wadarta lacagaha soo galayna waa hal milyan saddex boqol toban iyo sideed kun afar boqol sagaashan iyo laba dollar soddon iyo afar dhibic soddon iyo afar centi okay lacagaha baxay oon ilaa hadda aan gaarsiinay dadka dhibaataysan waa sagaal boqol afartan iyo afar kun sideed boqol afartan iyo sagaal dollar ayaa guddigu qaybiyey lacaga hadda yaallo oon saakay ayadana qoondadeedii wadno waxaa weeyaan saddex boqol toddobaatan iyo saddex kun lix boqol afartan iyo saddex dollar dhibic soddon iyo afar centi lacagaha guddigu uu filayo oo yabaha ku maqan oo aan rabno haddii bishaan maarsi gudaheeda aan ku weyno ugu badnaan soddon maalmood gudahooda in lagu helo haddii kale in dadka soomaaliyeed ay khatar ku jiraan waa sida tan dowladda waxaa laga sugayaa sagaal milyan sagaal boqol soddon iyo shan dollar siddeed boqol afartan ayaa laga sugayaa ganacsatada soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaa ku qoran saddex milyan oo dollar oon ka dhowran inaan ka helno dadweynaha soomaaliyeed qiyaas ahaan lacagaha yabooha hal milyan bar ayaa nooga hartay lacagihii aan ka sugayno qurba joogta oo dalka dibaddiisa joogo oo is-abaabulay oon aada uga mahad celinayno is-abaabulkooda meel kastoo adduunka ka joogaan gurmad ballaaran bay fidiyeen lacagaha ugu badan oo subax kasta soo dhacna ayaga ayay ka yimaadaan aada baanan ilaahay uga baryaynaa inuu ku gargaaro meel kasta ay joogaan dhibaatada dadka soomaalida haysto oo ay gacan ka geysteen qurba joogta waxaa ku qoran toddoba milyan oo waxaa ku qoran toddoba milyan oo dollar filasho ayaan ka leenahay inaan lacagtaas ka helno wadarta guud ee la filaayo waa labaatan iyo kow milyan afar boqol soddon iyo shan dollar afar boqol soddon iyo shan kun siddeed boqol iyo afartan dollar waa lacagta aan filayno in si deg dega loo helo lacagihii hadaatay aan qaybinay oon sheegnay oo sagaal boqol soddon iyo shanta kun ahay xaggeen geyni waxaan gaarsiinay lacagihii aan bixinay boqol min boqol iyo konton kun ayaan waxaan u gaarsiinay guddiyada ka jiro heer deegaan oo guddiyada nooga dhow annaga naga hooseeyo ama degmo ha jiraan ama gobol ha jiraane lacagaha aan gaarsiinay reer puntland waa boqol iyo konton kun oo dollar jubbaland waa boqol iyo konton iyo shan kun oo dollar koonfur galbeed boqol iyo toddobaatan kun oo dollar galmudug boqol iyo konton kun oo dollar hirshabeelle boqol iyo lixdan kun oo dollar banaadir boqol iyo konton kun oo dollar sababaha lacagaha u kala badan yihiin wax kale maahan kuwa hadda aanan bixinaa jira hataa noo qondaysan oo maanta iyo beri la bixinaayo waxaa waaye meelaha ay ka jiraan khataraha dadka si gaara u saameeyey sida shoombiyoodka colaad dad ku barakaceen meelo go'doonsan oo dadkiina baabuur ay ku baxaana aysan haysanin biyo ay cabaana aysan haysanin arrimahaas marka guddigu wuxuu bixiyaa labaatan kun toban iyo shan kun soddon kun oo deg deg ah ayaan gaarsiinaa waxaa xaqiiqo ah in waxa la bixiyey aysan soomaaliya dhib ka haysta waxba aysan ka tarin waxaan rabaa kale inna ka brief gareeyo haddaad ii ogolaataan lacagaha qaramada midoobe ay ku yabooheen ayagana waxay hayaan hadda gacanta ku hayaan ay qaybiyeen ay u qaybiyeen deegaanada kala duwan ee soomaaliya ayagoo enjiyoyaasha maraayo siddeetan iyo laba milyan oo dollar oo oja ay ay ay ay qabanqaabadeeda isku xirka ay leedahay siddeetan iyo laba milyan dollar waxaa kaloo u n k systemkooda soo gaaray afar boqol oo milyan oo dollar ayagana yaboohyada ay dowladaha kale keli ugu dhawaaqeen ama ingiriis noqotaya ama kuwa non traditionalka noqotaya imaaratul carab qatar dowladda yarabtaa noqotaya weli way socdaan waxaan kaloo inaan idiin sheegno safiirada soomaaliyeed ee dalalka caalamka ku kala baahsan gaar ahaan kuwa khaliijul carab iyo asia qaybo ka mida joogaan waxay wadaan gurma deg deg ah gurma deg deg ay wadaan dawooyin iyo mataqaanaa cuntooyin dadka lagula soo gaaraayo ayagana waxaan rabnaa inay dedejiyaan arrinkaas codsiyihii guddiga qaarna way gaareen qaarna haddaan gacanta ku haynaa ayagana waxaan ka filaynaa inay in wax laga qabto waxaan sidoo kale uga u sheegaynaa dadka soomaaliyeed inaysan arrinkan gurmad qaran aysan dad kale aysan la sugin oo ay dadkooda ayagu waxay u qaban karaan ay u qabtaan
waayahay xogayaha joogtada ee wasaaradda amuuro gudo ee soomaaliya iyo weliba sheekh nuur baaruud guruxan oo ku dambeeyey weliba iyo ku hadlaayana lacago ama beedsadan aruurtii guddiga gurmadka abaaro ee heer qaran oo lanka tiragelay in walkugabada xaaladda abaareed ee soomaaliya xilligan ku jirta guud ahaanba edadkaasiaan dambeeyey barnaamijkii kulanku warsan ee idaacadda warsan dhegaystayaal hamiidnimadan senkukooyay barnaamijka mukhtaar sheekh aadan dalmarya barnaamijka hasaari cabdulaahi nuur aadan jeceelow yasina dareersiyaay maxamed diika iyo barnaamijka farsameeyey intuunu kulankun kulanka higa reed unku kulma doogna haddii ilaahay u sar weliba sinkukutabay sidaasiyo nabaddaana